marka ugu horeysa waa ku salaamaya fursadan waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan u tacsiyeeyo weriye axmed xasan cawke oo nin aada u qiimo badan ku ahaa ummadda soomaaliyeed saxa fiican ahna ahaa inaan u tacsiyeeyo isaga iyo dhammaan eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday guud ahaan dadka soomaaliyeed inaan ilaahi wa inaa ileyhi raajicuun safarkii aan ku gaadhnay bulaxa oo xaqiiqa raadinta ahaa ujeedkiisana in ay soo xaqiijiyaan dhayladhaantii ka timid xuduudbana ka udhexeeya soomaaliya iyo dowladda kenya uu la xiriiray waxaan gabagabadii iyo gunaanadkii booqashadeenii aan soo dhamaysanay na xalay goor dambe anagoo doolowna kusoo hoyanay maanta duhurnimadiina aan kusoo laabanay muqdisho anagoo badqabna marka wixii aan soo aragnayna insha allah aan gudbin doono dowladda soomaaliyeed baarlamanka iyo xukuumaddu ay ugu horeeyaan ma jirtaa in kenya ay kusoo duruqday xadka soomaaliya
axmedow runtii anigoo hada tafaasiil runtii hoose aan jeclayn in aan siiyo hordhac ahaan aan kuwa siiyo laakiin waxaan tagnay jawi nabadeed walow shucuurka markii hore aad u kacsanaa markaan bulaxa oo aan tagnay dadkii soomaaliyeed aan la kulannay laakiin markaan gudagalnay socdaalkeeni iyo ujeedadii aan meesha u tagnay xaqiiqadiina wax badan annaga aan meesha dhartii inaan soo ogaano ay ahayd waajibkeenna waxaan runtii meesha aan maasi lasoo kulannay in wax ay labada dowladood inay ka wada hadlaan inay ayaga si wanaag darisnimo ku jirto inay isla meel dhigaan loo baahan yahay inay meesha ay jiraan waxa labada shacbi ee isu baahan oo haddaba isu dhex maraan maaragtay si aan runtii qiyaas lahayn iyagana u baahan in la xoojiyo inay meesha ay jirto waxyaabo kale iyagana keeni kara haddii aan markaasi maaragtay hufan aan labada dowladood isla meel dhiginna ee iyaga ay keeni karto shaki iyo is-aaminaad daran inaan meesha kusoo aragnay laakiin wax badan oo markii hore la yidhi derbi baa dhisan iyo maaragtay calaamado waa la burburiyey la yidhi runtii intaba ishayadu ma soo qaban laakiin dareen waa jiraa iyo kala shaki iyo calaamado oo laftirkooda u baahan in la hubiyo oo dib dambe ee waxyaabihii kusoo kordhay ah markii ay xuduud beenaadkii ay dhex dhigeen dhagxaanta loo yaqaano guudka iyo wax lamid ah dhulka loo yaqaano seerka ee labada dal u dhexeeya marka taasoo keliya si farsamo ah in loo gudagalo ay u baahan tahay dadka soomaaliyeedna kalsooni ay geliso dowladda kenya aan dariska nahayna iyadana markaasi halkaasi ay noqoto waxaa iyada iyo soomaaliya u dhexeeya wax laysku qadariyo oo labada dal si adkeeya xiriirkooda walaaltinimada ee darisnimada ku dhisan xildhibaan waxa ummadda soomaaliyeed inta badan hadda ay walaaca ka qabaan waxa ay tahay in ay rumaysan yihiin in dhulka lagu soo dulqay sida mas-uuliyiinta degmada beled xaawa ay sheegeen ma u sheegi kartaa shacabka soomaalida in dhulka soomaaliya aysan kenya soo gelin oo xuduuddu ay tahay sidii loogu talagalay axmed sideedaba horta dhulka meesha yaallo waad og tahay waxa xuduud ahaan meesha u jiro waa midkii isticmaalku ay dhigeen maaragtay xilli aada u fog meelaha badi ee hadda tuhumka uu ka yimidna waa meel dhul loo yaqaano oo afdaqalaad ama nomanis land oo labada dhinacba inaysan kusoo durkin oo ayaga ay ka kala caaganaadaan isticmaalka uugu talagalay balse halkaasi iyadu aanan jirin wax rasmi ahaan control cad maaragtay ku sameeyey ilaa iyo xilligii annaga dhinacayna burbur baa ka yimid oo dowladdii soomaaliyeed iyadana dhinaceeda inay wax badan ilaalisa loo baahnaa meesha way ka baxday dowladda kenya oo iyadana wax markaa haddii ay tallaabooyin iyadana markaa dhinaca kale iyadana isku daydo inay soo samaysane oo markaasi iyagana maarata wax ka hor istaagi karo markaa aanan jirin waxaasoo dhan waa waxa hadda horta taagan ee keenay muranka iyo iyo tuhumka dhulkan ee la qoday markaa wixii laga lahaa ee ujeedaba dowladda kenya ha ku micnayso inay immigration ahaan ay ugu talagelayso sida aan kasoo xiganayno diblomaasi inteeda masalan iyo maarata mas-uuliyiinteeda qaran ha yeeshee laakiin waddo dheer oo jaay ah oo markaasi iyada waxyaabaha kusoo kordhay ay tahay ee dowladda kenya ay samaysay iyo godadka maaragtay ee hadda aan soo aragnay kulli waxa waaye waa waxyaabaha iyaga ay u cuskanayaan dareenka iyo shucuurka kacsan ee jira laakiin xaqiiqatan waxyaabaha badi iyagana meesha annaga tilmaantii iyo warbixintii ee aadka maaragtay noo wada kicisay dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacbiba in la bixinayo dhagxaantii oo calaamadihii la burburinayo iyo derbi xawli ku socdo inuu socdo oo lasii dhisayo dhowr mitir gaaray xaqiiqadan runtii taa kuma soo arkayn khubaro ayaa nala socday oo runtii tobografiyada aada uga xeel dheer akrinta maaragtay maababka ama khariitooyinka oo ka socday maaragtay dhinaca dowladda iyo guddiga xuduudaha ee madax banaan oo iyagana qayb ay ka ahaa waxaan u fahmay marka dhulkan la sheegayo ee kenya ay kusoo duruqday waa dhulka aad ku sheegtay norman island ama dhul cidina aysan lahayn ma ahan kii soomaaliya loo calaameeyey
runtii marka aan dhagaxa aan dul istaagnay ee kala bara ee isticmaalkuna uu yahay calaamadii uu dhigay ayaa tilmaanta ayna siinayeen warbixinta ama dhinaceena markii ay ka socdeen saraakiishii sare ee tobografiyada ee u badnaa dhinaca maaragtay ee weliba ka yimid saraakiishii academiga ahaa ee xoogga dalka soomaaliyeed oo uu uga horeeyo masalan general maaragtay faarax qare oo aada u yaqaanaan taliyihii ciidamada badda ahaa khabiir ee ku takhasusayna maaragtay arrimaha la xiriira maababka islamarkaana uu horkacayay wax badanna uu runtii documentiga ninka noo siday ahaa ee taariikhda ee labada dal ee sohdimaha ee isticmaalka u dhex dhigay isaga si cad maaragtay markaa reference aan oga dhiganaynay ama marjac asaasi ah iyo saraakiishii iyo madaxdii jubbaland iyadana ka timid degmooyinkeeda kala duwan iyo xaruntooda dhexe ee kisimaayo intaba waxay ahayd warbixin isdhamaystiraysa oo midba midka kale markii isaga uu hadlo walow marka ay jireen meelo qaarkood oo tilmaamaha oo ayaga ay warbixintooda oo ayaga markaa aan sidaasi u tira badnayn ee iyaga isku maaragtay qabsanayeen laakiin annaga taa oo maaragtay ekafatiran saan kuu sheegay iyo dhammaan inta nuxurka ah ee hadda aan kuu dulmaray kulli waxay ahaan doonaan insha allah berri markaan hortagno ama golaha shacbiga ha noqoto ama si wadajira xukuumadda iyo golaha warbixinta aan u gudbino iyadoo markaasi mar kale ee si hufan oo dadka soomaaliyeedna shucuurkoodii iyo dareenkoodii iyagana ee wax maaragtay ka tara iyo marka labada dal xiriirkoodana ee iyagana kala shaki bixiya ayay ahaan doontaa mid ku salaysanaato warbixinteena hadduu ilaahay raalli ka noqdo taasoo aad ka bogan doontaan saanfilayo haddaad tihiin v o a iyo inta kale bahda warbaahinta marka aan kasoo tagno dhinaca xuduudda dhulka la sheegay in ay kenya kusoo duruqday oo hadda idinka aad tidhaahdeen nooma muuqato waxaad iiga warantaa arrinta derbiga ku saabsan derbiga kenya ay dhisayso ma bilowday hadduu bilowday se xaguu maraya mise weli ma aysan bilaabin dhul dhowr mitir ah oo jeexan ayaan soo dul istaagnay kolleyba loo diyaarinayay in maaragtay wax un laga dhiso balse laakiin shub iyo dhagxaan iyo bulkeeti oo hadda meesha taagan runtii kuma aanan soo arag laakiin saan kuu sheegay dhulkii norman islandiga ahaa kuudka maaragtay dhagxa aadka u adag ee aan la loodi karin ee meesha ku taagnaa oo ay noo sheegeen dhagax kasta dhagax kale oo asaga marka loo sii gudbo dhinaciisa kale ayaa labaatan kilomitr ayay isu jiraan ilaa iyo dhoobley ilaa iyo ceel waaq oo sidaa uu ku socdo dhagax weliba dhagaxa udhexaysa kow iyo labaatan inay isu jiraan balacana marka norman island oo isagana marka la fiiriyo oo sida uu noo sheegay admiraalka maaragtay faarax qare ee isagana afar kilomitr isagana uu ku sheegay dhagaxaasina dhinaca webiga ee xaggiisa uu xigo ayaa kulli ayaga laftirkooda si toos ay u aadeen guddiga xaqiiqa raadinta ayna runtii raggii tobografiyada ka tirsana ay soo dul istaageen oo ayagana ka warbixin doonaan